shaqada halkan taalla maalin walba waa noocan dhammaan waa mid u baahan xirfad gaar ah oo gacanta laga qabanayo dhallinyaradan waxay u bixinayaan juhdigan si ay mustaqbalkooda u dhisaan shirkadaha yaryar ee soomaaliya dhowaan laga hirgeliyey waxaa qaarkood yagleelay haween dhallinyaro ah oo faham fiican ka haysta ganacsiga fardowse shariif waxay iyadu la timid shirkad danyar oo farsamaysa qalabka guryaha iyo xafiisyada waxayna sheegaysaa in qalabkan iyo farsamada ay halkan ku hayso ay macaamiishooda uga maarmi doonaan alaabihii xafiisyada iyo xaafadaha ee dibadda laga keeni jiray
kambaniga waxaa aasaasay labaatanii koodii agoosto labada kun labaatii kooda aasaasay waxaa iigu dhaliyey ani waxaa wax kusoo bartay bannaanka wax kusoo bartay markaa bannaanka wax kusoo bartay noloshii xaggaa ogaa xafiisyada xaggasay u qurux badnaayeen guryihii xaggasay u qurux badnaayeen maqaayadihii noloshii xagga iyo quruxquruxdii xagga oo wadankaa imaaday wadanka markaa imaaday meel walba wixii aqaanaa ka raadiyey ka waayey wixii dadkii inay budjet ka haystaan qarashka buuxooy haddana wixii qorxanaa inays helaynin aa dareemay markaasaa waxaa aan ku gaarayey in barnaamij saan aa sameeyo anaa kooda horeba waxaa ku fikiraya dukaan inaa samaystaa ku fikiraya dukaankii aa rabay qaabkaa rabay qof iigu sameeyaa waaya oo iigu qorxiyo gurigeyga inaa quruxsadaa rabay qof oo qaabkaa rabay iigu qorxiyaa waaya soo markaasaa waxaa go-aan ku gaaray inay baahi saas jirto oo shaqadaas dukaankaas ee aanan gelin oo midaan kale baahidaas ee jirto aa galo saas darteeda barnaamijkan farniijarka aa ku bilaabay shirkadan jeegaan iyo kuwa yaryar ee la midka ah inkastoo ay shaqooyin u abuureen dhallinyaro fara badan haddana waxay sheegayaan inay la kulmayaan loolan dhinaca suuqa ah oo ay ku jirto siday u heli lahaayeen macaamiil xoogan
inaa dadka kooda hore inaa wixii baro ina aada igu adkaatay qofkii markii wixii oo iweydiiyo oo idhahaanoo kale waxaan samays waayabe waayo oo qaaligaas oo u yahay waxaa waqti badan iigu qaadatay inaa qofkii aa ka dhaadhiciyo wixii samayska ah iyo waxaa diyaarsan adduunka marka loo fiiriyo inuu mar walba oo qiimo badan yahay wax oo kastamayska ah waxaan qofkaa saa khaas loogu sameynooyaa gurigiis yaa loosoo cabirayaa wixii maskaxdiisa ku jira yaa loo sameynooyaa normale wax diyaarsan way ka qaalisan tahay hadda xoogaa dadku way la qabsadeen taasaa xoogaa waqti igu qaadatay inaa dadka baro
mahad cali maxamuud waa mid ka mid a dhallinyarada hadda halkan ka shaqeeya waxa uu horay uga soo shaqeeya goobo kale oo la mida shirkaddan oo ay maamulayeen rag hadda goobta uu ka shaqeeyo oo ay madax ka tahay gabar uma arko inay wax weyn ka duwan tahay meelihii uu horey uga soo shaqeeyey waxaana uu tilmaamayaa in gabdhaha fardowso oo kale ah ay la yimaadeen firfircooni shaqo iyo inay fahamsan yihiin qaabkii ay ula macaamili lahaayeen shaqaalaha
horta aniga meelo badan waa ka soo shaqeeyey inta badan ragaa maamuli jirtay laakiin marka ugu horeyso meel gabar ka shaqeysa oo aan ka meel gabar imaamusho aan ka shaqeynayo markaana igu horeyso maasha allah marka waxaa is leeyahay wax isdhammaan ma jirto hadda difference u dhexeeyo hadda aan dhihi karo ma jirto waa maamul maamul leh waay haddii gabar naqatay hadduu nin naqdo inkastoo dadka soomaalida inta badan ay u badiyaan inay ragga ay fiican yihiin meelaha qaar inay maamulaan hadda maasha allah ani wax difference hadda kuma arko isla maamul maamul leh
soomaaliya waxay ka soo kabanaysaa colaado tobannaan sano ragaadiyey inkasta oo dumarka soddonkii sane ee lasoo dhaafay ay halbowlo u ahaayeen nolosha qoysas fara badan haddana maysan heli jirin fursado ay ku abuuraan ama ay ku maamulaan ganacsiyo waaweyn oo shaqeeya haddase waxaad mooddaa intaasi ay isbeddelayso waxaana soo baxaya tiro badan oo gabdha ah oo keligood samaystay shirkado ama dukaamo waaweyn oo ganacsigooda uu sii xoogaysanayo cabdilcasiis barrow v o a muqdisho